kulanka wuxuu noqon doonaa mid guddiga doorashada sida ajendaha ku cadyahay madaxweynaha lagu soo saari doono ayna labada maaragtay golaha aqalka sare iyo golaha shacabka labadaba ay wada imaan doonaan kulanka maanta halkaasna lagu gorfayn doono hanaanka doorashada madaxweynaha loo qaban doono laguna go-aamin doono wixii maaragtay suurtagelin karo iyo waktiga iyo habka maar doorashada ay u dhacaysa intaba
marka ma labada aqal ayaa hal kulan yeelanaya mise xubna dhinacan ka yimaada xubna dhinacan ka yimaada isku biiraya
labadaba maaragtay si wada jir ayay maanta guddiga isku dhafkaan ay usoo saarayaan islamarkaasna u wada go-aaminayaan doorashada madaxweynaha waktiga maarata rasmiga la qaban doono iyo waxyaabaha xeerka maaragtay qoraya sida doorashada ay u dhacayso ee loo baahan yahay inay u dhacdo marka tiro isku dheeli tiran mayaa ka imaanaysa mise si loo kala badan yahaa xubnahan loogu kala badnaan karaa
taasi marka maarata baarlamaanka la horgeeyo dooda iyo wixii ay ka yeeshaan tala wadaag labada dhinac ayay ahaan doontaa mid hadda aniga kaaga hadli kara maa